bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinnimo idaacadda warsan singhayta waxaana ku mid ah xildhibaanada koonfur galbeedyo la horjeeyay hindis sharciyeedii oo ku dooda lahaayeen sidii doorasho hirtegmalan ka sameeyi lahayd deegaanada koonfur galbeed wafdo hordhaace oo ku dareera dowladda federaalka soomaaliya way ballandaraya shirka london xilka hanti dhowriga qaranka soomaaliya ogee kale la wareegee xafiis lagubiyow baasaboorada soomaalin waybala ka furay dalka hindiya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaarey oo ku hadali wada shaqaynta manka kori i golo shacabka wasaaradda arrimo oo dastuurka iyo waybaayee sheegdeentiya hubii doonta xuquuqdiyo helayeen dadka baahada gaarka qaban akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan sinhaytoyba ku mid ahaa macron onogadi madawiinaga dalka faransiiska soddon shan ardayna wayba shilbaaburanka ka dhammadeena tanzania iyo weliba bilaabmay masare oo aanti sagaal kun oo dollara
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayle hamiinnimo isniin ow talaadanaha kala hayta taaragtan iyo ka eedanta siyeedka bilo shanaad may sanadka labada kuntum iyo toddobada waxaana soo bahayana qodobadii warkan oo koobnaa haddana ka dhowaada yoogi ofisanga waxaana ku mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waybayoo la horjeeyay hinti sharciyeedii ukaka dooda lahaayeen sidii doorasho herdegmalan ka sameey lahay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warkan way baninhaye muxudiin xasan maxmed xusne
wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ayaa baarlamaanka xildhibaanada koonfur galbeed horgeeyey hindi sharciyeed ku saabsan qaabka doorashooyin looga qaban lahaa degmooyinka qaar ee koonfur galbeed balse xubnaha xildhibaanada ee loo qeybiyey qoraalka qaabkii doorashooyin ugu qabsoomi lahaayeen degmooyinka qaar ayaa waxaa la sheegay inay soo akhrinsan doonaan kadibna ay ka doodi doonaan guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed aweys maclin ayaa ka hadlaya kulankii shalay xildhibaanada ay ku yeesheen magaalada baydhabo iyo sida ay u arkaan in xilligan iyadoo xasilooni deganaansho amni ka jirin deegaanada qaar inay doorashooyin degmo ay ka qabsoomaan koonfur galbeed isla markaana waxaa baarlamaanka hindisi sharciyeed u soo gudbiyey oo ku saabsan dowladaha hoose wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed sidaa darteed wasiirkii wuxuu meesha ku soo bandhigay hindisi sharciyeedkii dowladaha hoose ee loogu talagalay maamul goboleedyada qaabkii degmooyinka dowladaha hoose looga dhisi lahaa iyo qaabkii maamul dowladda loo baahin lahaa sidaa darteed yacniin sida caadada ah ama baarlamaan shaqadiisu ay tahay maadaama uu soo bandhigay hindisi sharciyeedkii baarlamaankana wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo baaraandego soo arko soo aqriyo aqrin koowaad labaad soo geliyo wixii ku darisii ka dhimid u baahanne in uu ku soo daro ama ka dhimo sidaa darteed mar kale in laysku soo noqdo markaasi wixii laysku waafaqa markaa la sharciyey guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ayaa sidoo kale ka hadlaya muhiimadda sharcigan ay ka doodayaan uu leeyahay inay doorasho heer degmo ah bilahan soo socda ay ka qabsoomi doonaan deegaanada koonfur galbeed sharcigan wuxuu muhiimad gaar u yahay yacniin baahinta maamulka ayay ka mid tahay maadaama yacniin waddanka uu galay marxalad federaalism ah federaalismka micnaheeduna uu yahay maamulka in la baahiyo ilaa heer tuula la geeyo hadda waxaa la marayaa heer qaran waa laga soo gudbaya heer state ayaa la marayaa heer waxaa loo gudbayaa gobol iyo degmo ilaa iyo heer tuulo sharcigan muhiimadiisu waa intaas waa markii ugu horeysay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed la horgeeyo hindi sharciyeed ku saabsan dowladaha hoose oo xubnaha baarlamaankana ay ka doodaan inkastoo mudanayaasha baarlamaanka ee sharciga la horgeeyey ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka ay ku suurigeli karto in iyadoo xasilooni amni aanay jirin in doorasho la qabto guddoomiyaha deegaanka halgan ee gobolka hiiraan iyo weybows hay-ado samafalka ku dalbaday anti gurmad lahaladeer dadka dhaban ee ka nool deegaanka halgan bashiir cabdulla cismaan iyo warkan beledweynahanan ku dari iyadoo dhowaan ciidamada dowladda soomaaliya kuwa midooda africa oo iskaashanaya ay la wareegeen deegaanka halgan iyo gobolka hiiraan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha deegaanka halgan guhaad cabdi warsame waxaana uu ka hadlay xaaladaha dadka ku nool deegaanka halgan ee dhowaan ay la wareegeen waxaana hay-adaha samafalka ugu baaqay inay gurmad kala duwan la soo gaaraan dad ku dhibaataysan deegaanka halgan iyo gobolka hiiraan
dabaalaysan oo abaaro fara badan iyo colaado soo maray ahaayeen oo horey boqol oo ku guryoobaa dagaala meesha ka dhacay halkan waa iska caadi waa dad un u baahan in loo gurmado maa wax kaloo dhiba ma qabaan oo xagga ammaanka aadka u wanaagsan wallaahi dadka deeqbixiyaasha oo gargaarka bixiya oo dadka sabaalaysa oo dhibaatada ku dhacday ama abaaraha ama colaadaha waxgaarsiiya waa ogeysiinay waa sheegnay si ammaan aan ku keenaynaa oon kasoo gaarsiina haddii wax loo soo dhibo laakiin adugu waxaan gacanta ku wadno markii keenna ma jirin guhaad cabdi warsame ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay wadaan qorashe ka dhanna xarakada al-shabaab waxaana uu sheegay labada boqol in laga soo galo waa isgal la ilaaliyo meelaha uu jiraan oo hadda lagu sheegaana waa ku baaxsanaynaa oo waa aadna inkastoo roobab iyo waxdhinacakiya halgan iyo inta hareeraheeda iska daaya jidka muqdisho iyo isku xire iyo iyo ilaa iyo hargeysa oo la yaqaano jidkii weynaaya in hal shabaab baabuurta ku istaaginayo seexa waa kala qaadan ummadda waxaan rabaa inay danteeda garato shabaabna danteeda maaha in dowladnimaa u dana ummad inay iska bixiyaan soomaaliya waa iska bixin kartaa shabaab shabaab iyo dadka soomaaliyeedna waxa badan dadka soomaaliyeedaa badan in karti la yeesho la iska bixiya ummadda aan u sheegi lahaa amisoonne markaan wada hadalnay horay maadaama mar looga baxay waxay yidhaheen dowlad soomaaliya oo xoogan ilaa ay nagala wareegto oo yidhaaheen waa isku filana awooddeena moogiya ka dib uguma soconna yidhi maamulka haddee halkan ka tooga maqnaa aniko aniguna waa nimid wixii naga maqanna waana soo gaarayeen hadda ilaa haddana bijir iyo waxaan ku jirnaa iyo dadkan oon guwaabino oon wacyigelin marka laga soo tago ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee gacanta ku haya deegaano ku yaala gobolka hiiraan ayaa dhinaca kale deegaano badan oo ka yaala gobolka hiiraan waxaa ka arimiya xarakada al-shabaab bashiir cabdullahi cusmaan radio warson beledweyne guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo sheegay inti wada shaqeyn fayliya ku dhexayta xildhibaanada manka koriisaas oo kale xildhibaanada golo shacabka ee soomaaliya weyba uuse sheegay markii la dhisaayay manka kora anti la ku obsadaayi wada shaqaynta dhex maro lahayti lamadan golo weybanuus intaas ka daray anti guddiyada golo manka kora kan golo shacabka lanku baahanya inti biliibo mariyo kulmaan taasni annagadaas hal baarlamaan oo lamada minka kooban islamarkaana hal meelyo han ku wada jeesadaan dano dalka iyo sharci dejinta wada shaqaynta labada aqal ee baarlamaanka federaalka markii oo sebtembar waxaan sheegaa julaay laga hadlayay aqalkan sare waa la samaynaa lama samaynayo ma anfacana ma anfacayo hadallo badanaa la isdhaafsay dad bay meelo bugtaawo waxay dhihi jireen labada aqal ma wada shaqayn karaan dad buu hadlaynayaa unay waa waxbaa la gaabinaa ilaa aakhir waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh dhammaantiin labada aqalba inaan idin sheego in labada guddoon ee golaha shacabka iyo aqalka sare go-aan ay ku gaareen in shan iyo tobankii maalmoodba ay maris arkaan oo ay arrimaha isu duwaan dhammaantooda waxaa labada shaqo ka socota sidoo kale waxaan go-aan ku gaarnay in labada guddi joogto sidoo kale ayagana bishii marin ays arkaan oo howlaha baarlamaanka isdhaafsadaan waxaana ku mida siyaasiyiinta soomaaliyeed io horeyn sheegaan antiyo jara doonaan khilaaf hashal dhexgal kora lamada gole ee xildhibaanada manka kore i golo shacabka dowladda soomaaliya wafdo hordhacay waybayaa intartay magaalada london ee dalka ingiriiska milasatum io kowda bilanguusa ka furuma doonaa shir caalami oo lanku ka hadlaa arrimo soomaaliya wafdigan yalanka tirigalintiyo lasii kulmaan mas-uuliyiinta dowladda ingiriiska ee shirkan wartagelyahaita wafdigan iyo waybaus hogaamiyay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta haddana ee madaga qabanqaabada shirka london ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ceyinte cabdiraxmaan enta ayaa sheegay inti shirkaan iyo faa-iido badan anka jarta ummado soomaaliyeed islamarkaana dowladda soomaaliya codsada doonta anti laku cafi deymo badan oo hore lanka lahaaye saas oo kale bowse tilmaamay inti shirka lanku ka hadala doono qodobo iyo kumidayan sawowka amniga maqaamka muqdisho iyo dhaqaalo cali cabuukar axmed ku-xigeenka koowaad ee xafiiska hantidhowraga qaranka soomaaliya geekasi kumeel gaar ahaan in la wareegay xilka hantidhowraga guud ee qaranka gureed xafladda kaqobad ee magaalada muqdisho xafladan iyo wayba goobroog ku hayay wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiir ku-xigeenna agaasimayaal waaxadiya iyo shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka hanti dhowragii hore ee xilka lagu qaadi nuur faarax jimcaale iyo ku muuqanayay xafladda xil wareejinta cali cabuukar axmed oo si kumeel gaar ahaan anhaya xilka hanti dhowraga guud ee qaranka ayaan ku horeyn ku warbi shaqada xafiiska hanti dhowraga guud iyo waajibaadka saaran ee dastuuriga ee wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle iyo sheegay intii geeka fuliyeen hajeedyowka golo wasiirada iyo go-aanka kubahii xafiiska madawiinaga ee haayinta helka hanti dhowraga guudla ku wareejiyay cali cabuukar axmed wasiirka iyo kala dardaarmay mas-uulka cusub intuusa shaqadiisa hakubaha islamarkaana fuli howlo horyaala wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaajiye sheegay intii xafiis iyo hanti dhowraga guudlan ku baahanye hanti xafiiska hanti dhowraga guudlan ku baahanye inti shaqada anfudada iyo bulshada iyo hay-ado shalduban ee dowladda waybageek reedlan hirgeliyay xafiiska biyowka baasaboorada ee safaarado soomaaliya dalka iyo kaleta hindiya hay-adda dareerkii jinsiyado iyo dhamaystirtay dhammaan saraakiilay iyo qalabkii lanka howlgalo lahaayay xafiiska biyowka baasaboorada hindiya oo muddooyinkan dambeba hakadka jarya ardayda soomaaliyeed ee walkubaradaas hindi iyo muwaadiniinta kale ee kanool dalalka dalkaasi ee lan diyaariya xafiiskan antiyo kuka daboolanta baahadayo anka qabaan dhanag iyo baasaboorada meelwarkaasiin ku kooyahay dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo macron iyo weyba use ka guulaysaday doorashada madaxtinimo faransiiska oo soona helay ku dhowaad lihidii shan dhibi shan boqolkiiba oo dadkii la dhibaday meella bilaabmayntii la tartamaasi ee marina lebeg ayaa helay ku dhowaad soddon iyo afar dhibi shan boqolkiiba macron iyo ee soddon iyo sagaal sano jir oo hore lankaka dooran wal xil e weyban uuse nagadahaya madawiinaginka da-da yaraytii aha marta ibid faransiisa master macron iyo saas oo kale nagadi madawiinagin ka horeeyay ee tan i sanadkii kun sagaal boqol qontay siyeedkii hakubaha xisbenghayna lamada asxaab ee ankuwin faransiiska wayba uuse sheegay inti bog cusub uuse anfuri taariikhda faransiiska kumanaan taageerayaalka macron iyo haniskabahi bartamo caasimada bariis meelasoo kala hadali madawiinaga cusub shacabka madax badan oo caalamke oo uuse ku mid ayay donald trump madawiinaga maraykanka yan hambalyay madawiinaga cusub ee landooradii faransiiska ee macrona ammaanka caasimadda baariis iyo qaybo kale ee dalka iyo weli ammaansha swinland sugahaya aan ka dambeyntiina dhugunsadayaal bilaabmay ka nool dalka colombiya iyo antibesi iyo keedsidaasi si aan ku aragnaa hardishe oo khiyaano badan bilaabmay tan iyo anti sagaal kun oo dollar oo cadaange kureed markiya ku war heli anti hardishe khiyaano badanye tallaabada bilaabmay tan soddon sano jarka eh iyo la ogaaday kureed markii isbitaal lanqaadiy oona alooliya laha ku saariy beese diirasa sagaal kun oo dollar dhaqaatiirta iyo baaritaanyo ka sameeyan kureedda bilaabmay tan alooliya laha ku saari warqado badan oo beese eh agaasimaga qaybta qaliinka ee isbitaalkayaala colombiya iyo sheegay inti beesadan iska hiran laha ku saari mindhaceerada bilaabmaytanga bilaabmaytan iyo markii laka guulaysaday qaliin kureed hasaarowka beesadanga iyo oo dhaqaatiirta la hadalaya waybaye sheegday inti beesadanga iyo dhikadaasa meel kureedna iyo inkaka bahaasa dalxiisa warkii isan kula dareertan dhugansadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiidnamaadagna taninkeeg intii warkanka lamid reedanku kulmaana akhayaaray waybasinku tabanay sidaasiyo nabadgelyo